ilmo inaad dhasho ma rajaynaysaa markaad uurka leedahay waxaad talo badan ka heshaa dad badan hal arrin ah oo dad badani ka fikiraan waa calaamadaha dhibaatooyinka kontaroolka mindhicirka iyo kaadihaysa markaad uurka leedahay iyo dhalmada kadibba maxay qabtaan muruqyada sagxadda miskuhu eeg sawirka sagxadda miskaha muruqyada sagxadda miskuhu waxay qabtaan waxyaalo tiro badan waxay waxay kaa caawiyaan inay xidhaan kaadihaysta farjiga hore iyo qaybta dambe ee xiidmaha waaweyn iyo caawimaadda si ay u celiso kaadihaysta ilmagaleenka iyo calooshoodu inay ahaadaan meeshoodii ku habboonayd sidee baan ku ogaanayaa in dhib aan qabo waxaa jira waxyaalo yar oo laga yaabo inay dhacaan haddii aad leedahay muruqyada sagxadda miskaha oo daciif ah waxaa laga yaabaa inay kaa daadato kaadi markaad qufacdo hindhisto waxqaaddo qosasho ama aad jimicsi samayso inaadan awoodin kantaroolidda dhuusada inaad dareento rabitaan degdega oo ah inaad faaruqiso kaadahaystaada ama mindhicirkaaga in mindhicirkaaga wax ka daataan kaasoo soconaya kadib markaad masuusha tagtay inaad dhib kala kulanto inaad nafsad ahaantaada nadiifiso kadib marka calooshu socoto inay kugu adkaato inaad saxarooto ilaa aad ka beddesho booskaaga ama aad isticmaasho farahaaga si aad isu caawiso ama inaad ka dareento buro farjigaaga dhexdiisa ama dareen u jiitamaya sidii xilliga caadada badanaa dhammaadka maalinta oo macnaheedu yahay in mid ama wax ka badan oo ah unugyada miskahaagu ku soo degayaan farjigaaga soo degiddu waa wax caama waxay ku dhacdaa hal tobankii qof ee australiyaana kaadihays ilmogaleen mindhicirka qaybta muruqa xira ee mindhicirka qaybta muruqa xira farjiga dumarka qaybta muruqa xira kaadihaysta sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad qabto dhibaato galmo islamarkiiba marka ilmahaagu uu dhasho aad baad u daalaysaa waxaadna ku mashquulaysaa ilmahaaga dhalmada farjigu waxay sababi kartaa daciifnimada farjiga hareerihiisa ama dareen la'aanta ilmada ilmada farjiga iyo dhibka ayaa laga yaabaa inuu sababo xanuun bilo badan iyadoo naasnuujintu heerarka ostrojiin laga yaabo inay hooseeyaan saa daraaddeed waxaa laga yaabaa in farjigu qallalan yahay oo uu sababi karo dhibaatooyin intaas ka sii badan waxaa laga yaabaa inay adiga iyo lamaanahaaga aad faa'iide ka helaysaan inaad kala hadashaan arrimahan aqoon-yahanka caafimaadka sidee baan ugu sheegi karaa inaan qaadi doono dhibaatooyinka mindhicirka iyo kaadihaysta dumarka qaarkiis waxay u muuqdaan kuwo aad ugu dhow ay aad ugu dhowdahay inay ku dhacayso dhibaatooyinka mindhicirka iyo kaadihaysta xataa haddii ay qabeen dhalid sahlan dumarka haddaba waxay qabaan astaamaha mindhicirka ama kaadihaysta sida sandromka mindhicirka xasaasiyadda leh ama doonitaanka degdega ah ee inaad kaadido sidoo kale kaadihaysta firfircoonida badan ayaa laga yaabaa inay arrintan sii xumayso ama inay dhacaan dhibaatooyin cusub mindhicirka oo ku fida qufac iyo buurnida ayaa sidoo kale dhibka sii xumayn kara waxyaalaha qaarkood ee ku saabsan dhalmada ayaa ka dhigi kara qofka dumarkaa inay aad ugu dhow yihiin ugu dhowaato inay yeeshaan dhibaatooyinka mindhicirka iyo kaadihaysta dhalidda ilmahaaga ugu horreeyey dhalidda ilmo weyn foolashada wakhti dheer muhiim ahaan heerka labaad ee foosha dhibka ka dhalidda farjiga markaad leedahay tulliimo kadib markii lagu jaray ama ama dilaac weyn oo aad ku leedahay bannaanka ama farjigaaga gudihiisa marka ilmaha in dibadda loo soo saaro uu kaa caawiyo daboolidda meesha bannaan ama isticmaalka dhakhtarka qalabka lagu soo jiido ilmaha ka waran haddii dhalmada laygu soo qalo doorashada dhalmada in lagu qalo waxaa laga yaabaa inay u ekaato si aad isaga ilaalinayso dhibaatooyinkan laakiinse sidaas uma sahlana dhalmo ku-qalidda waxaa laga yaabaa inay yarayso khatarta inay dhacdo dhibaatooyinka kontaroolka kaadihaysta oo daran laga bilaabo boqolkiiba toban ilaa boqolkiiba shan ilmaha koowaad laakiinse kadib qalliinka saddexaad waxaa laga yaabaa inaysan jirin wax faa'iido ah gebi ahaan dhalmada lagu soo qalo waxay leedahay khatarteeda ilmaha ku dhasha sidan waxaa laga yaabaa inay aad ugu dhow yihiin inay qaadaan dhibaatada xagga neefsiga markuu dhasho waxaa laga yaabaa inay ka khatar badato hooyada iyo cabsida laga bilaabo dhalmada lagu soo qalo waxay ka dhigi kartaa qalliinka miskaha mid aad uga sii dhib badan mustaqbilka sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa inaad dhibaato dhibaato kale dhaafsanayso xaalado badan dhalmada farjiga waxay u socotaa sidii loo qorsheeyey waana dhacdo ay waalidiintu jeclaystaan sidaa daraaddeed noocan dhalmada ah waa ta ugu fiican markii ay suurtagal tahay laakiinse dhibaatooyinku weli waa dhici karaan daraasad cilmiyeed baa hadda eegaysa sida ugu wanaagsan ee aan u sii ogaan karno waxa ku saabsan kuna joojin karno dhibka sagxadda miskaha marka la dhalayo hadda uurka iyo dhalmadu waxay ku lug leeyihiin samaynta doorasho u dhaxaysa noocyada khatarada kala duwan adiga iyo lamaanahaaga waxaad u baahan tihiin inaad ka fikirtaan wax ku saabsan khatarahan iyo inaad kala wada hadashaan aqoon-yahanka daryeelka uurka cidna ballan idinma qaadi karto adiga iyo ilmahaaga ah natiijo dhab ah maxaan ka qaban karnaa muruqyada sagxadda miskaha ee daciifka ah dhalmada ilmaha waxaa laga yaabaa inay kala bixisay muruqyada sagxadda miskaha wax ficil ah hoos urriixidda ee toddobaadyadii ugu horreeyey kadib markuu ilmuhu dhasho waxaa laga yaabaa inay marlabaad kala bixiyaan sagxadda miskaha waxaad caawin kartaa inaad ilaaliso muruqyada sagxadda miskaha adoon hoos soo riixin sagxadda miskahaaga halkan waxaa ah dhowr fikradood oo ku caawinaya isku day inaad isku soo ururiso kor u qaaddo oo aad hayso muruqyada sagxadda miskaha ka hor inta aadan hindhisin quficin ku duufsan sankaaga ama kor u qaadin lugahaaga isa saar isugu soo ururi si isku dhuujisan ka hor qufac kasta ama hindhisid la wadaag qof kale qaadidda xamuulka ha samaynin jimicsiyada boodboodidda ah samee tababarka muruqyada sagxadda miskaha si aad u xoojisid muruqyadaada sagxadda miskaha eeg warqadda tababarka muruqyada sagxadda miskaha ee dumarka yeelo caado wanaagsan oo calooleed iyo kaadahaysba cun furudka iyo khudaarta cab hal iyo bar ilaa laba litir oo cabitaana maalintii ha u tegin musqusha lacalla haddii maadaaba tan laga yaabo inay yarayso inta kaadahaystaadu hayn karto iyo inaad isku daydo inaanay calooshu ku fadhiisan ha docon markaad saxaroonaysid si wanaagsan oo loogu fadhiiso musqusha waxa weeye inaad gacmahaaga saarto boodyahaaga iyo inay cagahaagu u dhow yihiin musqusha cidhbahaaga kor u qaad dabci muruqyada sagxadda miskaha si ay si dibicsan na u riix miskahaaga ku hay ilaa xadka saxda ah ee dherarkaaga iyo da'da iskuna day in aadan miisaan badani ku fuulin intaad uurka leedahay sii wad inaad jimicsato weyddiiso wixii talo ah ee ku saabsan infekshanka kaadahaysta wixii macluumaad dheeraada eeg warqadda caadada wanaagsan ee kaadahaysta qof walba xaaladdu ma ka sii fiicnaan doontaa ha qalbi jabin xitaa kaadahaysta aadka u xun ama kontaroolka mindhicirka isla markiiba markaad dhasho way fiicnaan karaan caawimaad la'aan lixda bilood ee u horreeya maadaaba unugyada sagxaddu miskuhu muruqyada iyo neerfayaashu ay kabmaan tababarka joogtada ee muruqyada sagxadda miskaha oo la ilaaliyo ilaa wakhti dheer iyo sidoo kale talada saxda ah ayaa ku caawimaysa ha ilaawin inaad naftaada ilaaliso wakhtiga ay sahlan tahay inaad dayacdo baahidaada haddii aysan waxba ka soo raynaynin lix bilood kadib la hadal dhakhtarkaaga fisiyoterabi yaqaanka ama kalkaalisada la taliyaha ceshadka kaadida raadi caawimo waxaa la heli karaa kalkaaliso caafimaad oo aqoonu leh haddii aad wacdo khadka caawimada celinta saxarada qaranka oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber lix lix isniinta ilaa jimcaha inta u dhaxaysa siddeedda subaxii ilaa siddeedda fiidkii wakhtiga bariga austraeliya lacag la'aan macluumaad talo iyo xaashiyaha haddii aad dhibaato ku qabto ku hadalka afka ingiriiska ama fahamka waxaad raadsan kartaa khadka caawimaadda adeega afcelinta telefoonka oo ah hal saddex hal afar shan eber telefoonka waxaa lagaga jawaabi doonaa ingiriis sidaas darteed magacow afka aad ku hadasho kuna sug telefoonka waxaa lagu xiri doonaa mutarjum ku hadla afkaaga u sheeg mutarjumka inaad doonayso inaad khadka caawimada celinta saxarada qaranka oo ah hal siddeed eber eber saddex saddex eber eber ku sug telefoonka in lagu xiro waxaana ku caawin doona mutarjum si aad ula hadasho la taliyaha kalkaalisada caafimaadka dhammaan waciddu waa qarsoodi booqo websayteka bladderbowl gaf au ama conference org au other languages telefoonnada laga soo diro telefoonka waa layska qaadaa waxaa la yska qaadaa qiimo aad u sarreeya